asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eeba idmahayo kolba dhinac aan ugu dhex daadno afkeenna hoyo ama aan ugu faafno ama aan ugu fidno ama aan u dhex yaacno ama aan u dhex galno ama u dhex makhuuranno ama aynu u muudno ama aynu isu maqashiinno xubinteenna murtada maanta ayaa waxay tahay mid ka mid ah xubnaha muhiimka ee ereyada badan xumbaarsan ama ujeedooyinka kala duwan xumbaarsan ee aynu ka soo dhex qabanno waxaynu inagu horay u lahayn iyo dhexalkeennii sooyaalka ah dhexalkeenna sooyaalka ah ayaa wuxuu yahay mid lama iloobaan ah lama inkiraan ah lagamana aayaan ah markaan saa ku leeyahay waxa weeye dee caalamka dad wixiisi aruursanhaya mooyaane dad wixiisi tuurahaya soomaalida keliya ha la helaa caalamka intiisa kale waxoodii bay aruursanhayaan innaguna waxeennii ayaynu tuurayna iskabaddaa inaan wax haysanne isla innagii baa layna aruursanhaya innaga lafteennii ayaa layna aruursanhayaa ciidan ahaan baa laynoo aruursanhayaa waxaa laynoo aruursanhayaa siyaasi ahaan waxaa laynoo aruursanhayaa dad ahaanoo waa taa layna dhoofsanaya innaga lafteennii baa isgeynayno waa innagaa ordayna derbiyaha ka boodayno oo lafteennaa waxaan rabnaa inaynu is-iibgeyno oo qolyo kale ayna aruursadaan bal waxaan inagu haysanno ama aan dhiganno ama aan xajisanno da xubintaana martida maantana ciidamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamiga mid ka mid oo ah midda haddii ilaha kuusoo mugulaya xililaha ama wakhtigan hadda jooga mid ku habboon waxayna leedahay xubinteenani waxaa la yidhi saddex soomaalida maanta ha weydiin saddex soomaalida maanta ha weydiin maaha soomaalida horeyah soomaalida dambana allah ina gaarsiiyo laakiin saddex soomaalida maanta ha weydiin baa lagu yidhi waxaa la yidhi saddex soomaalida maanta ha weydiinin haye maxay yihiin saddexdaasi saddexdaasi waxay yihiin sooyaal tegey maxaa saaka dan ah maxaa xigoo suuragal ah saddexdaaba soomaalida maanta ha weydiin waxay xubintan aan leedahay saddex soomaalida maanta ha weydiinin sooyaal tegey maxaa saaka dan ah maxaa xigoo suuragala saddexdaasba ha weydiin soomaalida maanta ayayna leedahay xubinteennan murtida maantu sababtoo ah haddaad dhahdo sooyaal tegey haddaad wax ka weydiiso dee taariikhba maleh mana yaqaano taariikhda ay leeyihiinna waaba kuwa iyagu caayahaya ama ka beensheega waayahan dambe waxaad arkaysaa sayid maxamed cabdilla xasan oo boqol sano ka hor geeriyooday oo halgamaaga qaaradda afrika ahaa oo halgamaagii islaamka ahaa in kuwa soomaali ahoo aqoon-yahano iyo abwaana sheeganhayaay ee aflayaadaal daba fadhiyaan iyagoo weliba laga yaaba inay arrin qabyaaladeed oo eryanhayaan ma yaqaanaan marka taariikh hore mana lahama taariikh hore oo intaas xagga inaga dhig taas waa sooyaal tegay haweydiin waa midda labaadee saaka maxaa daninoo ah maxaa saaka daninoo ana haweydiin oo sababto haddaad saaka maxaa daninoo a dhahdo dee isku damba maaha oo waa wada qabyaaladayste waa wada tahriibdoon waa wada khaa'in waa wada danayste waa wada laba caloolyaa waa dulli waa cuqdadka buux iyagana waxaad ka faa'iidayso malahan oo wax danohay saaka wataan male waa qodobka saddexaade maxaa xigoo suuragala maxaa dhici karoo qarniyaha soo socdeen ugu dhici karana hadhihin waaba weydiin sababtoo kama gaashaabanhayan ilmaha ay dhaleen xitaa dal kale ku dhaleen afkoodii hooye ma baraan soomaaliyana waxay uga dhigaan meel dhibatay oo urtay ama soomaalida dhulka ay degteen dhul bakhtiyey bay uga dhigaan aqoon-yahankooduna waad aragtay oo shanta sane aan ku jiro maxaan xadi karaa unbuu dhahaa ee ujeeddo kaloo fog iyo qorsho dheer midna ma lahan maahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waa mid ka mid ah mahmaayaheenna caalamka haddaan in yar ku noqdo sheekadan balaayada ah ee meesha taalla soomaalida sideedaba mararka qaarkood waxaad is leedahay dadkan maxaa ka khaldan dhibka haystase waa laba qodob labada qodob waxa weeye soomaalidu waayadhowed waxaan maqlahay daraasaad la sameeyey in boqolkiiba toddobaatan iyo xoogaa la yidhi dadka soomaalida waalli baa ku jirta qayb waalidaa ka mid ah waa qayb waa qaybta labaade dee madaxda lafteedioo waalan waa qaybta saddexaade ee hungurigii oo afka soo kala haya khaakh waa qaybta afraade wadaniyad oo aan jirin waa qaybta shan haddii cilladahooda la aruuriyo ma ahanba cillado aynu soo koobi karno mahmaada maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe haddii eeba idmahayo waxaa la yidhi nin garaad lihii ma go'doomo nin garaad lihii ma go'doomo